bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada ugu darkaroon warka habeennimo idaacadda berlula qodobada warkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhakhaatiirta baladweyn oo ka digay halista cudurka burukeetada maamulka gobolka banaadir oo albaabada u laabay goob lagu caba maanduryaha ku taalla muqdisho in ka badan lixdan arday oo fursado waxbarasho oo lacaglaana ka helay madarasada alluqmaan ee baladweyna halwadana ka tirsan guddiga doorashada puntland oo tababar looga furay magaalada boosaaso arga loo dhisay si casriya oo laga hirgeliyey magaalada wisi loo xaliga laga jaray akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ordogan oo ballanqaad cajiib oo u sameeyey dadweynaha turkiga ka bisha abriil sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka intaasi waxayan qodobadii ugu darkaroon warka habeennimo idaacadda beerlula markana isagiio fidsan mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada beledweyne ayaa ka digtay halista cudurka burukeetada waryaheena bilaal daahir waanay warbixinta horkan noo hayaa dooreysa fartuun cabdikariin oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ugu baaqday bulshada gaar ahaan hooyooyinka soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan halista cudurka burukeetada burukeetada ayaa ku imaan karta qabow iyo kuleel waxaana astaamaha lagu garto ka mid ah qunfac badan iyo qandho iyadoo ay u badan tahay caruurta sababo la xiriira difaaca jirka oo yar dooreysa fartuun cabdikariin ayaa ka waramaysa astaamaha cudurkan sida loogu hortago iyo saameyntiisa namber kow maamada cunug waxay ka caawinaysaa inay ku dhahdo cunugii qunfac tiro badan uu leeyahay qandho saaran oon maanta dhan aan ka degaynin adiga xitaa aad dareemi kartid marka aa ka cabartid cunuga gareedkiisa oo noqonayo soddon sagaal soddon sideed ilaa footiga uu gaari karo waxaa kuula imaanayso markii cunug hadduu safiir uu yahay inuu noqdo markii camal oo maamada siixi aa dhahdo sariirta ay saarto oo dharkii ay ka qaado aa arki karta justin drowin xabadkiisii tatiskoobka marka aa qaadatid oo feerihiisi aa dhegaysatidne aa arki kartid maqalka markaad maqlaysid aa dhegeysanaysid wiisin feerihiiyo shanqar soo saarayo ama creptation oo sameynayo qararaac qararaac qararaac cunuga feerihiisi ay ka dhexayso markaasna waxaa ka jira infectionkii calaamadihii waxaa maqlaysaa dhawaaqiisa aa maqlaysaa shanqartii feerihii ka jira infectionkiisii waxaa jira waxyaabo kooskareeyo burkiitada burkiitada waxaa kooskareeya mostly saddex steebood waxaa kooskareeya saddex steeb lamber kow bacteria iyo virus iyo infection fungi infection bacteria markii la dhaha laba bacteria uga caansan oo streptococcus pneumonia la dhahayo iyo bacteria kaloo loo yaqaano haj influenza oo labadaas bacteriaase kooskareyso midka saddexaad midka labaad oo steebka labaad ahna virus waayo viruskana waxaa loo yaqaana centrical virus midka saddexaad eena waxaa loo yaqaanaa oo afraad oo fungi infectiona loo yaqaanaa treatmentigeeda way isku xiran yihiin risk factorka isku xiran yihiin risk factorka dadka khatarta kaga jiro markaas waxaa lisid aad treatmentiga uga imaanaysaa cunuga immuunkiisii oo hooseeyey waa in difaaca jirkiisii cunugii cunto la siiyo exclus brist feeding feeding fiican loo sameeyo si meel nutritionkiina meesha uga baxo immune systemkiina uu meesha uga baxo waxaa kale markaas kadib waxaa u imaanaysaa cunugii inaad siisid daawo aad siisid haddou lesdan six point uu yahay sayrab camal inaad ku manage garaysid oo imugshirin sayrab iyo waxaas aad siisid haddii uu ka wen yahayna haddii uu qaadan karo ana antibiotic kalenta aad siisid sida saftraxon iyo disiphin iyo anshain inaad siisid waxaa looga hortagi karaa cunugii exclus brist feeding feeding fiican in loo sameeyo hadduu lesdan six months ka yaryahay feedingkiisii in lagu dadaalo oo maamadii cunugii intii ama afka siin lahayd ama caanaa siin lahayd ama anshiinaa siin lahayd maamadii in la siiyo oo feedingkii laga hagaajiyo abaf haddii uu yahay lesdan oo grade six months hadduu ka wan yahayne la siiyo adequate complementary systemkii in la siiyo waxaa kaloo la siini karaa ilmihii talaal in loo sameeyo la talaalo anisheen cuduradii yariska ahaay oo ku dhaci lahay cunugaas haddii lacala ay ku dhacaan xitaa si ay sardhaban uga noqoto haddii uu jiro hv haddii uu jiro ilmihii vaccination loo sameeya talaal laga siiyo difaacoodiina loola xaliyo caqabadaha ay keeni karto waxaa waaye cunugii naqaskii ku dhiga dartiis inuu u dhinto inaysan babihii biyo ay ka galaan iyo inaysan babihii cunugii infectionkii dartiis ay malax ka gasho intaas ayay caqabad ahaan ku keeni kartaa baaq la soo jeedinayo waxay tahay maamada soomaaliyeed lambar kow maamada cun ilmaha markii ay dhaleyso inay ku dhasho hosbitaal inay ku dhasho goob caafimaad waa inay ku dhashaa waa in ay meelmeelmaha oo meelaha t b a da ayna ku dhalin cunugii oo kusoo dhashay t b a waxaa la dhahaa maamooyinka umar saxaafadeedka ah ayada ku dhalin xitaa cunugii haddii asoo markaas naqasku ku dhegan yahay la dhalo ma la helayo wax caawinaad oo oxygen waxba lagama helaayo lagama helaayo waxaa loo yaqaano oxygen lagama helaayo xabkii cunug ku jira lagama soo saari karo maamada xitaa waxaa laga yaabaa biliidin inay ku imaato dhiigbax ku imaado ay meesha ku dhimato cunuga markii loo soo noqdo tallaalaa jiro ilmaha isbitaallada ku dhashay tallaalay helayaan waxay helayaan caafimaad oo keer ay helayaan waxay kala helayaan oxygenkaasay helayaan haddii cunuga isbitaalka uu ku dhasho oxygenkii laga hagaajiyo oo ilaah la siiyo waxyaabihii kaleento oxygenkiisana uu qaato daawooyinkiisana uu qaato fiidinkii maamada lagu soo wacyigeliyo maamada caafimaad qabkeeda uu okeeyahay intaasaa loogu wacyigelinayaa maamo kasta oo dhalayso waqti dhalitaanka ay ku jirto waa inay markay ilmaha uurka ku wadane ay dhakhtarkii la xiriirto haddii ay dhashane hosbitaal ay ku dhasho ilmaha oo istaarka dhakhtarka markii la xiriirayso maamada la xiriirayso wuxuu ka saaciidayaa ilmaha biyaha ku jiro siday yihiin cunug ilmihii caloosh markay ku jireen biyihii ay ku jireen ow yaraay oo asiga kolka hore asfaksiye ahayo oxygenkiis eber ahay haddii uu bannaanka imaado haddana t b a kusii dhasho waa risk factorka ugu badan ee ilmaha ku dhintaan waayo maamo kasta oo dhaleyso waa ina hosbitaal ku dhashaa si ay kaar fiican u hesho intaasoo ku wacyigelin lahaa ummadda soomaaliyeed wanaagsan yahay waryahana bilaal daahir waana warbixinta warkaasi nala socotinaya markana muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa albaabada u laabay goob lagu cabo maanduryaha ku taalla magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waryahana cumar yuusuf aadane warbixinta horkan noo haya howlgalkan oo ahaa mid lagu burburinayay goobaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriyo ayaa waxaa hogaaminayay guddoomiyaha gobolka banaadir goobaha albaabada la iskugu dhuftay ayaa waxaa dhibaato badan ku qabay shacabka muqdisho gaar ahaana kuwa u dalxiis tago xeebta liida ee degmada cabdilcasiis guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in maamulkiisu ay ka go-an tahay la dagaalanka muqaadaraadka si loo helo amni buuxa laga bilaaba caawa goobahaasi ayaga ah iyo kuwa lamidka ah oo aanan weli gaarin waa xiran yihiin mana la furi karo sidoo kale magaalada muqdisho goobaha kalaabyada ku yaallaan ee ummadda iyo dhallinyarada ilmaha lagu fasahaadinaayo kulli waa xidhan yihiin ciddii furtaana ayadaa mas-uul ka ah haddii ilaah yidhaahdo taasna waxaan leennaha waa awaamir goodoon bixinayno gaar ahaan xeebtaan liido degmada cabdicasiis fasaadka faraha badan oo ka jiro iyo waxaan caawa ku arkaynay cid bini'aadam uma adkayso karto damiirkanana ma siinaayo qaarkood waxay isku dayeen inay ileen waa cabsan yihiine inay nala dagaallamaana isku dayeen waxaan ilaalinnay xabbad waxaan ilaalinay qoray waxaan ilaalinay bustoolad in dadkaasi ay ku dhacdo ama lagu rido intaasba waa ka taxadirnay waxaan adeegsannay gacmahaynaan adeegsanaynay dhallinyaradu waan qaar badanna waan la talinay qaar badanna xabsiga ayaan geynay waaga markuu baryo ayaana waalidiintooda lagu wareeji doonaa sidaas ayaan ku amarnay arrintaasna caawa ilaahay waa noo fududeeyey laga bilaabo saacaanna kalaabyadaasi waa sida aan u xirnay mana furi karaan ciddii furtaana waa kula xisaabtamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hay-adaha amnigana awaamirtaas mar horaan siinay haddana waa qabaan haddii ilaa yidhaahdo calaa kulli xaal meesha horaan u sheegnay inaan la dagaalamayno daraagiska ciyaalweerada tiyaana ka dhaweeyo haynaa caawa oon u taaganna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada maadsan yahay waryaheena cumar yuusuf aadana warbixinta horkaasi nala socodsinaya in ka badan lixdan arday ayaa fursado waxbarasho oo lacaglaana ka helay madarasada loqmaan ee magaalada beledweyne waryaheena xaawlol aadan xuseen warbixinta horkan noo haysaa in ka badan lixdan arday oo isugu jirta danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacaglaana ka helay madarasada luqmaan ee magaalada beledweyn ardayda la siiyey fursadaha waxbarasho ayaa ahaa kuwo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada maamulaha madarasada luqmaan cabdinaasir xasan ayaa raadiyo beerulo uga waramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho alxamdulilah anaka ka madarasa ahaan waxaan ugu taakulay ma jiraan ardada agoonta ah ama ardada dadka danta yar oo waxba haysanin marka macalimiinta ka shaqeysa madarasada maamuliinta ah iyo macalimiinta ka shaqeysa waxay go-aansadeen dadka danta yar leh iyo danta agoonta ah maadaama aysan jirin maanta dee dad u taagan oo waxbarashadooda iyo qaabiliya aysan jirin inaan anaka ma garanaysaa aan qaabilno isan qof noo imaado danyarin nooga sheegto ama agoon ah inaasan ku celinin sidii ardada kale wax u bartaan inaan wax u barno si ilaahay dartiis ah dadka danta yar leh ma garanaysaa ilaahi subxaanau watacaala ducadooda aqbal waay diiwaanta waxa loo loo baranayana adduunyo maahana waa ilaahi subxaana watacaala dartiis iyo aakhiro in wax lagu helo marka kamaanta wax laga helayo iyo kale waxaan laga helayinba ilaahi subxaana watacaala ayaa riwood iyo ajir kaga dalbayna ardada yarta ah waxba fiilan laga qaadin ee agoonta iskugu jiro ilaa soddon iyo shan arday ayay gaarayaan qaab noocay idinku soo kala gaareen ardayda danyartii agoonta aad sheegtay inay madarasada wax ka bartaan waxay nagu soo gaareen qaar baahiyadooda iyo ogaal ogaasho aan annaga ognahay marka aan u fiirinay ayaan ihtimaam aan siinay oo aan doorannay inaan ardada qabanno aan u yeerna xitaa haddii xaafadaha joogaan qaar badan ayaa ku jira ma garanaysaa oo casaya ahaan jiray oo lasoo qabtay oo haddana maanta maasha allah heer fiican qur-aanka ka joogo qaar ayaa ma garanaysaa jira xitaa markii fiigi madarasada ay bixi waayeen ayaan ku dhahnay xaafadda waan iskaga guuraynay dhaheen marka waxaan dhahnay maxaa dhacay sababta maxay tahay fiigi madarasa ayaan iska bixi lahaan ayay dhaheen marka waxaan ku dhahnay fiigi madarasada aan ku bixi lahaadeen guriga karidiis iskaga bixiya madarasadana si free ilmaha ardada ha idinku dhigtaano marka ardadaas ilaa soddon iyo shan arday ayay gaarayaan marka hadba baahida jirta ayaan u fiirinaa maadaama aan dadkii xaafadda iyo nidaamkeeda aan la socono qaar ka mid a ardayda fursadaha waxbarasho ka helay madarasada luqmaan ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin magaceyda waxaa la faaid ibraahim axmed waxaanu mahadcelinayaa macalimiinteeda waxaan ka mid ahay madarasada luqmaan waxaan rabaa inaan qur-aanka gaar meer saare magacaygu waa cabdirasaaq nuur yoonis waxaan ka mid ahay ardada dhigata madarasada alluqmaan waxaan ka mid ahay ardada sida lacag la-aanta dhigato kuwa lacag laqaas wax loo baraa aan lii baraa waxaan rajeynayaa in heer gaaro waxaan u mahadcelinaa maamuliinta iyo macalinta magacii waa faadumo xasan waxaa ka mid ahay lacagta laga qaadin waxaa dhigtaa madarasada luqmaan waxaan mahadcelinaynaa macalimuunta iyo macalin olwadana kadaysan guddiga doorashada ah maamulka puntland ayaa tababar looga faray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waryaana maxamed yuusuf cabdulahi warbixinta horkan noo hayaa guddiga doorashooyinka kumeel gaarka puntland ee tibek ayaa magaalada boosaaso tababar ugu furay howlwadeenada ka shaqeynaya bixinta kaararka codbixinta ee gobolka bari iyadoo lagu bari doono waxyaabaha laga doonayo howlwadeenada waxaa ka qayb galay furitaanka tababarka mas-uuliyiin ka mid ah guddiga doorashooyinka puntland saraakiil iyo howlwadeenada tababarka loo furay maxamed cabdulaahi quurshe guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee tibek ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka shaqadu deg deg bay u bilaabmaysaa guddoomiyayaasha degmooyinka magaalada ka baxsan maantay qalabkooda qaadanayaan waxaa la rabaa dadka halkan fadhiya oo degmooyinka ku qoran qof kasti inuu boorsadiisa wato qofkii caaway aan diyaar ahayn macnaheedu waxa weeye booskaa waa la beddelaya hadda soo ismaqli mayno waa ogtihiin dad badan baa bannaanka taagan dadkoo dhan waa eligibal qof kastii shaqadan waa ka bixi karaa waxaa ka shaqeeyey shaqadii hore oo shaqo ballaaran ahayd dad lix boqoloo qof ku dhow gobolka bari haddana waxaa shaqaynaya boqol iyo xoogaa boqol iyo lixdan miyaan dhahaa boqol iyo dobaatan waa ogtihiin inta saaxiibadiina oo shaqada ku jirtay oo aan nasiibku dooran oo bannaanka fadhiya waxaa laydinka rabaa cid kastii shaqada markay joogto inay mas-uuliyad shaqada iska saarto kow waxyaabaha aadka looga dardaarmayo oo laydinku celcelinayo casharkan aan ku qaadan doono waxaa ka mid ah qof kaarkiis qof kale lama siin karo qofkii kaarar badan wata inuu dembiilo yahay sistamkan abyuus garaynayo xeerka doorashooyinkuna u oqoonsanayo qof dembiilo ah maxamed cumar cabdiraxmaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee degmada boosaaso ayaa kula dardaarmay howlwadeenada in ay ka faa'iidaystaan tababarka
fayskani waa fayskii labaad oo wuxuu yahay kaar bixin waxaynu soo samaynay diiwaangelin muhiimadda iyo macnahay lahayd waa waa aragteen oo xuquuq muwaadin oo la difaacanaya yahay tani waa ka sii muhiimad weyn tahay waxayna tahay qofkii aidhi kaar buu yeelanayaa uu meel walba ku mari karo muwaadin reer puntlandna ku yahay oo aidhi kaara buu leeyahay waa muhiimad ka badan waxa intaa dhe- tan ka sii dambaysaana waa mas-uuliyad ka sii culus oo waxay tahay xuquuqdiisii ciddii uu mustaqbilkiisa ku aamini karo ayuu u codaynayaa oo ururaa tartamaya shaqadan la qabanayo oo mas-uuliyiinta da'da yar ay qabanayso shaqada ugu muhiimsan waxa haya adinka shaqadaas deegaan eh, maxaa la yidhaahdaa beeli ma leh oo cid kale ma leh deegaankaasaa iska leh ururadaasaynu u xaqsoonaynaa ku tartamaya inaynu u cadaalad samayno shaqadaana hufno mas-uuliyadda ugu badanna cidda laga rabaa inay gudato waa waa waa adinka aad umahadsan yahay waryahana maxamed yuusuf cabdullaahi warbixinta warkaasi nala socosinaya markana wasela argal loo dhisay si casri iyo laga hirgeliyey magaalada wasela ee gobolka mudug ayaa xariga laga jaray waryahana cabdiqaadir cumar ibraahim nadaari warbixinta warkan noo haya maamulka degmada wasiil ee koonfurta gobolka mudug oo kaashanaya qurbajoog soomaaliyeed ayaa degmadaasi ka hirgeliyey argo cusub taasi oo kaalin ka qaadanaysa bilicda magaalada wasiil xubno ka mid ah maamulka degmada wasiil iyo qaar ka mid a qurbajoogta dhisay argadan ayaa ka waramaya muhiimada argadan ay u leedahay bilicda magaalada meeshatan markii madaxweynaha galmudug uu ku magacaabay degmada ku magacaabay waa waqti sideed bilood camal laga joogo ma ahan mid ugu horreysay oo aan dhisnay ma ahan waxaa la dhisay howl weyn oo maamulka degmada meesha laga dhisay oo laba boqol shan- saddex boqol qofood qaada baa la dhisay waa midda labaad middan mid labaad weeye maanta aan meeshan aan mid ku xarigi jirnay weeye Een, waxaana jecelnahay haddii ilaahay aadno labadii biloodba inaan meel kale oo mid aan oo aan dhisno oo la- la la- la xarigi jiro haddii ilaahay aadno waxaan kaloo maanta i- halkan aan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ee, argada ee, ama raaboodka degmadu si dhexdeeda laga dhisay Ee, laba sano ka bacdi wasiil waxaad moodaa in horumar weyn ay ku tallaabsatay awal waxaa qabya noo ahay isbitaalkii weyn ee degmada aan oo degmadu isku xilqaantay oo dhul boqol boqola intii la bixiyey la bilaabay Ee, laakiin waxaad moodaa in horan badan lagu tallaabsaday sida in dugsigii sare wasiil laga qalinjebiyey in dhallinyaradii ay horumaro badan samaysay oo maanta awal hadda ka horna aan dhisnay argadii ugu horraysay ee degmada laga hirgeliyo runtii habeen madow aan leyr ku dhisnay gabadhii ka shaqaysay maantana ee, midaan ka shaqaysay farxiyo waxaan leenahay aad baa u mahadsan tahay wasiirkii hore ee wasaaradda dekedaha dowlad goboleedka galmudug cabduqaadir cali jaamac ayaa bogaadiyey dhismaha argadan
waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo dadkii argadan soo qabanqaabiyey ee qarashka ku bixiyey ee wakhtiga ku bixiyey oo maantay suurto geliya iyadoo quruxda aan leh inaannu xarig jarno dadka dadna waa dad hadda magaalada jooga oo ururka dhallinyarada iyo odayaasha iyo culummada iyo gabdhaha intuba ay maaragtay ka mid yihiin iyo gabar kaalin ee, qaadatay ee, aad iyo aad muhiim u ah oo runtii kaga duwan dadka kale waa farxiyadiini waa gabadhii argadaas kalena oo magaalada laga soo galana ee hadda ka hor hormuudka u ahayd qofka bulshada waxtarka u leh in la magacaabo oo la sheegsheegaa waxay keentay waxay dhiirigelin u noqotaa kuwo kale inay soo dhiiradaan oo ay yimaadaan ree wisil meeshaan maanta degmo sharciga weeye aad mahadsan yahay waryahana cabdiqaadir cumar ibraahim nadaar warbixinta warkaasi nala soo cojinayo halgurgaas kalaad socotaan waa idaacadda beerulaha magaalada baladweynaha mawjada siddeetan iyo siddeed dhibic siliga nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan barena bulshada sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo website-ka intaana akhbaraadka dibadda gudan kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta sarifkii suuqyada warka habeynimo waxayna kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya xalwada tobanka kiilo ee xalwada ayaa la iibiyaa soddon doolar shanta kiilo ee xalwada ayaa la iibiyaa shan iyo toban doolar kiilada xalwada ayaa la iibiyaa saddex doolar nuskiilada xalwada ayaa la iibiyaa hal dhibic shan doolar xubintiina waa igintaa
aad mahadsan yahay waryahana bilaal daahir waana oo nala socotinaya xubinta sarifka ee suuqyada warka habeenimo ee idaacadda beerlula markana akhbaraadka dibadda madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa u dabaaldegay gaaskii dabiiciga ee ugu horreeya ee turkiga uu ka helo marinka badeedka kaydka ee badda madow isagoo ballan qaaday inuu siin doono gaaska dabiiciga oo bilaasha qoysaska dalkaasi ka hor doorashada afar iyo tobanka bisha mey ee dalkaasi ka dhici doonta xafladan ayaa ahayd iskudaygii ugu dambeeyey ee ay dowladdu ku soo bandhigayso mashaariicda tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ku aadan doorashada taasoo ra'yi ururin ay muujinayso in ordogan uu lumin karo kadib labaatan sano xukunka dalkaasi hayay turkiga oo leh shidaal iyo gaaska yar ayaa si weyn ugu tiirsan gaaska iyo shidaalka laga keeno dalalka ruushka azerbaijan iiraan qatar mareykanka nigeria iyo algeria doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamanka dalka turkiga ayaa caqabadii ugu weyneed ee doorasha uu la kulmo hogaamiyaha ugu cimriga dheer dalka turkiga rajab dayib ordogan kadib markii sicir barar uu saameeyey dad fara badan oo ku nool dalkaasi musharaxa mucaaradka ah ee dalka turkiga kamaal kaluduna ayaa ku wareeyay ra-yi ururinta dadweynaha warkeeban namaad kala socoteen idaacadda beerule magaalada baladweyne taas ayuu ku dheeyahay ciddii warkeenoo sheega waxayd uga dalaan kartaa baraha internet-kan kulan haystada facebooka youtubeka twitterka iyo saytka inta warkan midlabadaan dukumidan waxaad ka tegaysaan wagelyo